aad buu u mahadsan yahay maxamuud haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha caashe ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daandurey ha inoo soo jeediye
hambalyada iyo heesaha toddobaadkana waxaa ku bilaabayaa dhambaal naga soo gaaray dadka uu ugu horeeyo mubaarak cabdi axmed iyo xaaskiisa farxiye siraad iyo aabe cabdi axmed dalaweyn iyo aabe ibraahim siraad iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa hooye saynab cali cabdiraxmaan habaryaar dahabo nuux iyo sahro maxamed cabdi iyo abshiro cabdi axmed iyo odaygeeda balqiis xasan saalax eedo shamso baa la yidhi axmed sheekh cabdulle iyo sidoo kale eedda faadime axmed sheekh iyo maryan ibraahim siraad iyo odaygeeda waxay dhammaantood dadkan oo meelo kala duwan jooga tahaniyadda dhalasho u dirayaan milyuun ibraahim siraad iyo ceydaruus saanjo oo ay gabar ugu dhalatay magaalada kismaayo gabadhaasi waxaa loo bixiyey xaawakiin caydaruus soo barbaar bay leeyihiin oo noqo midii dal dad iyo diinba wax u tarta aamiin dhambaalka wuxuu naga soo gaaray hooyo cusub xuseen iyo hooyo shamse maxamed abuukar iyo habaryar raxmo maxamed abuukar habaryar khadiija maxamed abuukar iyo waxay yidhaahdeen abti axmed deeq maxamed abuukar abti xasan maxamed abuukar sakuura loo yaqaano iyo cabdishakuur nuurudiin xaaji faa'iide nuurudiin xaaji iyo sucdi nuurudiin xaaji iyo raxmo nuurudiin xaaji iyo hani nuurudiin xaaji iyo xamdi nuurudiin xaaji dhammaantoodna waxay jecel yihiin inay hambalyo gaarsiiyaan mahad nuurudiin xaaji iyo khadiijo maxamuud oo dhowaantan ku aqalgalay bay yidhaahdeen degmada kaaraan ee magaalada muqdisho waxayna leeyihiin noqda qoyskii isku raayah ee bana uu ubad keyrqabo kala siiya aamin ayaan leenahay aniguna amiin ayaan raacinaya waxaan joogaa baa la yidhi dalka jabuuti magacayguna waxa uu yidhi waa cabdi nuur shariif cali xaashi waxaan hambalyo u dirayaa buu yidhi nuur shaafi shariif cumar iyo bishaaro oo ay gabar ugu dhalatay waddanka maraykanka gabadhaasi magaceeda weli ma hayuu yidhi hase ahaatee waxaan u rajaynayaa buu leeyahay gabadhaas inay noqoto tii soo weynaata ee dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba wax u tarta aamiin aamin ayaan leenahay dhambaalkana waxaa uu jir noogu soo qoray muna faarax gubadley iyo waxay yidhahdeen sacdiye faarax gubadley iyo sabriin faarax gubadley hani faarax gubadley cabdinaasir faarax gubadley cabdicasiis faarax gubadley ayaanle faarax gubadley yunis faarax gubadley iyo waxay yidhahdeen mahad faarax gubadley iyo axmed nuur cusmaan dhagahaw iyo ayaanle cusmaan dhagahaw iyo ayuub cusmaan dhagahaw iyo elyaas cusmaan dhagahow iyo zubeer cusmaan dhagahow iyo maxamed cusmaan dhagahow cabdiraxmaan cusmaan dhagahaw iyo zubeer cusmaan dhagahaw dhammaantoodna waxay jecel yihiin in ay hambalyo ay hawada u marayaan daahir cusmaan dhagahaw iyo khatro faarax gubadley oo wiil uu ugu dhashay gobolka hiiraan magaalada beledweyne waxay leeyihiin ducadu waa xaggeena wiilkaas allah ka dhigi kii soo weynaada oo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca aniguna aamin ayaan raacinayaa beledi baatiyo bulshadii dhammaanteed waa heesta nagu soo maqan ibraahim kala soo baxay oo miya hay oo igu beer nugul baadiyo iyo beledkii oo dhan ay soo martay intaasay cagta soo maraysay markaasay mid kala soo baxday markaasay weli waxay leedahay waan u bogaye anay bilicdiisu ii bishaarad bilicdiisaaba ii bishaara bay leedahay maryan mursal ciise codkeeda macaan aan ku dhegaysan
igu beer nugul waaye dalad cibaadiya bulshada dhammaanteed inka soo baxsadee igu beer nugul waaye barashadiisa bogay ku taalle way ibaanisaa barashadiisa bogay ku taalle way ibaanisaa waba tilmaameedkii jacaylke iyo bakoolkiiso birqaaye baxsana baxsana alla wiil ku baxsana baxsana baxsana alla wiil ku baxsana ushi ibaasiyo balaayo maarke boqolka boolikiin waaye boqolkii barbaarte ushi ibaasiyo balaayo maarke boqolka boolikiin waaye boqolkii barbaarte waan ku bogay anay bilicdiisu ii bishaara tahe waan ku bogay anay bilicdiisu ii bishaara tahe wabar tilmaameedkii jacaylke iyo bako isoo firqaaye baxsana baxsana alla wiil ku baxsana baxsana baxsana alla wiil ku baxsana beer minay baxdo waa bishaare loo baraa kutuntaaye barbaxna kuu noqotaaye beer minay baxdo waa bishaaro loo baraa kutuntaaye barbaxna kuu noqotaaye anna berigaanu baahanaye ilahay ha isiiye anna berigaanu baahanaye ilahay ha isiiye wabar tilmaameedkii jacaylke iyo bako isoo firqaaye baxsana baxsana alla wiil ku baxsana baxsana baxsana alla wiil ku baxsana baxsana baxsana alla wiil ku baxsana beled iyo baadiyo iyo codkii maryan mursal intaas haddii aan kaga gudubno dhankii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa caashahaye assalaamu calaykum baa lagu soo bilaabay dhambaalkan asxaabta v o a soomaali waan idinka guddoonay wacalaykum asalaam gaar ahaan baa layidhi qaybta hambalyada iyo heesaha ibraahim iyo caashacuud waan idinka guddoonay mid gaar ahaaneedna marka hore baa layidhi waa ka mase faarax bare oo jooga gaarisa tahaniyad dhalasho farxad le waxaa diraya baa layidhi hooye xaliimo awsulub bare iyo hooye aamino muuse bare hooye maryamo muuse bare iyo maxamed faarax bare iyo dhuux axmed xuseen iyo injineer borow iyo nasteex xirsi axmed iyo sidoo kale nasrakiin jacfar bashiir iyo hindiye dhaqane iyo cibaado warsame iyo asxaab kaloo badan dadkan waxay kala joogaan baa layidhi dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay tahniyad dhalasho oo farxad la u dirayaan marwo xamdi faarax bare iyo saygeeda macalin maxamed ismaaciil oo wiil ugu dhashay gobolka dolo wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa la yidhi maxamed amiin macalin maxamed ismaaciil ducada idin kale waaye baa la yidhi maxamed amiin waxaan ugu dacaynaynaa inuu noqdo midkii soo weynaadee soo baraara dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara waxaa noo baaqayaa aabe cadnaan xuseen cilmi iyo maama aasiya cali cabdulaahi iyo cabdicasiis cadaani xuseen iyo nimcaan cadaani xuseen iyo asma cadaani xuseen aasiya cadaani xuseen iyo maxamed cadaani xuseen iyo guureed cadaani xuseen barwaaqo cadaani xuseen iyo sumaya cadaani xuseen nasteexo cadaani xuseen iyo khaliijo cadaani xuseen dhammaantood waxa ay joogaan u k ethoobiya somalilan waxaanay jecel yihiin inay hambalyo u diraan amran cabdi xuseen iyo waxay yidhaahdeen khadar cabdi ibraahim oo meherkooda uu ka qabsoomay magaalada hargeysa oo ay leeyihiin guur qeyr qaba ha idin horseeda meherkaasi ayaan idin leenahay aniguna aaminaya raacinaya ibraahimow bal dhinacii heesahaan ku laabanne mid noo soo qoba waxaan dhegaystayaasheenna caasha u soo qabanaynaa heesta fudayd iyo codkii seynab cege
kaxiisa qorshe oo haday oo hadlaas iyo xareed صاحب روحه ونغدل حل بالك تسكرن قرن Oh, you colorful صاحب روحه ونغدل خلي بالي تتذكرن قرن Oh,
intaasi haddaanu iyadana ku dhaafno codka macaan ee fanaanada zaynab cigad maxamed dhambaaladii mar kale haddaan jalleecno warqadan baa waxaa lagu soo bilaabay annaga oo kale ah xaaji siidow cali macalin iyo maxamed xaaji siidow cali iyo musdaf xaaji siidow cali iyo maymuun xaaji siidow cali iyo iftiin xaaji siidow cali iyo safiye xaaji siidow cali waa dhammaan ilmo xaaji siidow cali waxaa ku jirta sahra ku jirta fardowsa ku jirta muslimo lagama tegin zakariya bashiir zubayr shamso fartuun suleekha maasha allah iyo ugu dambayntii baa la yidhi kamaal cabdirasaaq gees dheere dhammaan reer xaaji siidow oo kale jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahliid aroos u dirayaan arooska yaxye zakariya maxamed iyo aroosada zaynab abuukar cabdi halkay ku aqalgaleen nooma soo sheegin hase ahaatee waxaanu u rajaynaynaa meelay ahaataba inay noqdaan kuwii isku waara ubad khayr qabana rabbi uu kala siiyo aamiin waa tahay caasha waxaa noo baaqaya aabe maxamed qarbooshe iyo mune maxamed qarbooshe iyo mushtaaq maxamed qarbooshe iyo mukhtaar maxamed qarbooshe iyo mahad maxamed qarbooshe seyne maxamed qarbooshe sihaan maxamed qarbooshe iyo samiire maxamed qarbooshe iyo saamiye maxamed qarbooshe isfahaan maxamed qarbooshe yasmiin maxamed qarbooshe iyo jamiile maxamed qarbooshe iyo caaliye maxamed qarbooshe iyo ugu dambeysa cabdiraxmaan maxamed qarbooshe dhammaantoodna waxay tahniyad gaarsiinayaan mawlid jaamac nuur iyo mune jaamac muuse oo dhowaan arooskooda uu ka qabsoomay magaalada hargeysa ay leeyihiin isku waara eebbana haydin kala siiyo ubad kheyr qaba aamin ayaan leenahay aniguna aamin ayaan raacinaya mar kale dhinaca heesaha ibraahimow dhinaca kaa usoo tuuro caashooy waxaan dhegaystayaashana u soo qabanaynaa haddaan ka daawoobo ibraahimow fanaaniintii hubalada waa beribad isdaba dhigaysaa ee xusuusta dib ugu laabanaysaa dar alle mar kale dib uguma noqdeen mar allah iga bixiyo
waa tahay dar alle mar kale dib uguma noqdeen dib ha ugu noqon hadda ood ka baxaysaa codka macaana qadiijo foodey nuur
you
intaas ayaan kaga gudbaynaa haddaan ka daawoobayo codkii macaanaa ee khaliija foley dhankii dhambaalada ayaan dib ugu noqonaynaa waxaan soo qabanayaa dhambaal ibraahimow dheer oo saaxiibo ku xidhan v o e da ay soo direen marka hore baa la yidhi annagoo kale ah hooyo raaxo xasan diini iyo hooyo cawralo xasan diini iyo abbaayo xaawo fiile faracadde iyo abbaayo baa la yidhi faadumo fiile faracadde iyo sidoo kale abbaayo nasteexo fiile faracadde baa la yidhi asxaab kaloo badan baa ku jirta oo walaal iyo waalid baa u badan xaliimo fiile lagama soo tegin deeqo fiile nuur fiile daruuro cabdi diriye iyo cawil cabdi diriye injineer maxamed xasan salaad iyo sidoo kale farxiyo maxamuud tahliil iyo anfac shagax afdhuub iyo sidoo kale farxiyo cabdishire faadumo cabdishire iyo asxaab kaloo fara badan oon dhammaantood soo wada koobi karin ibraahimow waxay ambalyo iyo bagaadin u dirayaan iyagoo kala jooga dalka dibaddiisa iyo gudihiisa baa la yidhi arooska farxadda leh bay yidhaahdeen doctoresa nasro ville faracadde iyo arooska maser axmed cabdi diiriye oo ku aqalgalay bay yidhaahdeen magaalada muqdisho saddex iyo tobankii bishan january sanadkan cusub ee laba kun toddobiyo tobanka ducada waa xaggiina baa la yidhi aqalgalkaasi waxaanu u rajaynaynaa inuu ilaahay ka dhigo midkii baraara ee waara awlaad khayr qabtana lagu kala helo aamiin cabdixaliim kuulow cusmaan iyo daa'uud kuulow cusmaan yuusuf kuulow cusmaan iyo cabdixamiid kuulow cusmaan sacdiyo kuulow cusmaan iyo aanis kuulow cusmaan iyo sumayda kuulow cusmaan shaakir kuulow cusmaan iyo cabdikhaaliq kuulow cusmaan iyo jaaliyo isxaaq yuusuf aadan iyo muslimo cali bildey iyo xasan cali bildey iyo maryan cali bildey iyo xabiibo cali bildey daawud cali bildey iyo cabdidaahir maxamuud maxamed iyo cabdifataax cabdiraxmaan macalin oo ku magac dheer isku aamow iyo gurey gaabow dhammaan dadkaasna waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda waxayna jecel yihiin in ay hambali gaarsiiyaan cabdifataax cali bildey iyo ruqyo kuulow cusmaan oo arooskooda uu ka qabsoomay tuulada haabare gaar ahaana gobolka bay waxaana ay leeyihiin iyagoo dhammaantood wada jooga muqdishow baydhabo garowe iyo hargeysa iyo sacuudiga waxaa aan idin leenahay arooskiina allah ka dhiga midaad ku nastaan oo aad ku nagaataan eebana oo ubad khayr qabeeda kala siiy aamin ayaan leenahay aamiin dhinaca heesahan mar kale jallaacaynaa maxaan kula dadaalaa dalmarow dantaada ku ciishay iyo doqonkii idilayaa deris aad la noqotee docdaad iga wareentay
hayo aad iyo aad waa heesta dalmar codadka salaad derbi iyo magool
Sigaan ku jiray baa dibadda iga saar walba halkaan maro bal nasiib daraantay kuma soo da'ayso ku daroori wada kugu daalayna dayrtee dayaxaba cadceeda duhurkii harayse adigay dadaaye iga durugtay kugu daalayna dayrtee dayaxaba cadceeda duhurkii harayse adigay dadaaye sida damacday maahine dayriya nugaal bari wada daaqi may sidee milaantaad igu dilaysay haddii aan deeqa hoy deeqa kaalay dalmar kaalay warka lama daboole wixii ku daray iisheeg
nacabkii dilaa deris aad la noqoto socdaadiga warintee
dalmarow dalmarow wada uqulucde
intaas ayaan kaga gudbaynaa dalmar iyo codadkii macnaa ee salaad maxamed iyo xaliimo khaliif magool dhankii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa mahad joorow cabdiraxmaan tubey iyo waxay yidhaahdeen faysal joorow cabdiraxmaan tubey iyo cabdiqaadir joorow cabdiraxmaan tubey iyo cabdiradiif joorow cabdiraxmaan tubey iyo raxmo joorow cabdiraxmaan tubey firdooso joorow cabdiraxmaan tubey iyo xamdi aadan madgaas iyo faadumo joorow cabdiraxmaan tubey iyo cabdixafiid macalin cabdixareed iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo cabdiladiif boorow aadan oo loo yaqaano cabdiladiif ganay iyo waxay dhahdeen abshir aadan maxamed abshir dalmar iyo maxamed xaaji ibraahim maxamuud xaaji ibraahim cabdinaasir aadan madgas oo loo yaqaano cabdinaasir wadani dhammaan dadkaasina waxay yidhaahdeen waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda waxayna taaniyad u dirayaan axsibey joorow cabdiraxmaan tubey iyo xasan cabdi oo loo yaqaano xasan shonto oo arooskoodu uu ka qabsoomay berdaale gobolka bay ducaduna waa xaggeenna arooskeenna aamiin eebbaha idin kala sii ubad kheyr qabaa oo ku nasta oo ku nagaada dhambaalka dhinacayga ugu dambeeya ibraahino waxa uu naga soo gaaray ubax dhaqane siyaad iyo seegeedaha gacal maxamed bashiir iyo sidoo kale cadeeye guudow xasan iyo xasan shacab iyo xasan axmed absuge iyo shirwac cabdisamad iyo sidoo kale baa la yidhi saxaradiid xaashi ardaale iyo nasro caynab iyo sidoo kale hindiyo dhaqane iyo cadooy cadaani dhammaan dadkani waxay tahaniyad u dirayaan arooska iyo aroosadda bay yidhaahdeen boqorka iyo boqoradda kale ah abyen ah cabdiqani iyo seegeedaha cabdulqaadir maxamed gaboowe oo arooskoodu ka dhacay magaalada bay yidhaahdeen sabuuli oo ka tirsan gobolka waqooyi bari kenya ducada oo caashe ibraahim baa la yidhi waa taa aqalgalkaasi waxaan u rajaynaynaa inuu noqdo midkii waara ee ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin dhambaalka caashaana gacanteeda ugu dambeeyo waxa uu naga soo gaaray hooyo batuulo cali nafey iyo deeqo cabduqaadir maxamuud iyo nasre cabdulqaadir maxamuud binti cabdiqaadir maxamuud iyo shariifo cabdiqaadir maxamuud iyo maxamed cabdiqaadir maxamuud iyo ibraahim cabdiqaadir maxamuud iyo abti axmed cali afey iyo bare cali afey sofiye cali afey iyo maxamuud axmed cumar iyo hooyo batuulo maxamed barow xaliimo xasan indhoy iyo dahaba maxamed cumar iyo maryan gaandhi iyo waxay yidhahdeen hodan hilowle maxamuud iyo cali maxamuud oo cali waxeel iyo xasan guud madoobe waxaana ay dhammaantood jecel yihiin in ay tahniyad gaarsiiyaan maxamed cabdiqaadir maxamuud iyo faadumo cabdiraxmaan maxamuud oo arooskoodu uu ka dhacay magaalada toronto ee dalka canada waxayna leeyihiin noqda kuwa isku waara oo eebba ubad qeyr qabo kala siiyo waxaa kale oy tahniyad taa la mid a gaarsiinayaan xasan cabdijamaal maxamuud iyo sucaad suleybaan cawad oo iyana arooskoodu ka dhacay dalka ingiriiska oo ay leeyihiin isku waara arooskinana kala kulmo bashbash iyo barwaaqo heesta ugu dambaysana ibraahim oo balraaci haliicin oo haye waa weligaa taagno haliicin
hallibdhin waa codadka xasan aadan samatar iyo saade cali warsameex iyada ayaana u dambaysa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan mar kale kulmi doono waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
jacaylku halaa damiir haluu jacaylku halaa damiir labadeenu aan lisno aan laga banin labadeenu aan lisno عذابني علي عني علي الدنيا علي عني علي الدنيا يا كليل بري علي عني علي الدنيا
Thank you.
ma quubseen garraxiiba laafihiina nukaysideen garraxiiba laafihiina nukaysideen Thank you.